Suuqyada lagu iibiyo agabka elektarooniga ee magaalada Beledweyne ayaa laga dareemayaa sare u kac ballaaran oo ku yimid qiimaha la iibiyo moobilada casriga ah gaar ahaan Samsung-ka. Moobilada sare u kaca ku yimid waxaa ka mid ah noocyada kala duwan ee Samsung A15, A14 iyo A55 waxaana sababay go'itaanka uu ka go'ay suuqyada iyo doonistiisa oo badatay. Qaar ka mid ah ganacsatada iibisa qalabka elektarooniga ayaa ka warbixiyay isbeddelka ku yimid moobilada Samsung-yada.
Magacayga waxaa la dhahaa Maxamed Cabdi Xasan. Moobilada Samsung-ka A15 waxaa isbeddelay. Ayuu nooc noocoo noqonaya A15 RAM 4, RAM 6, RAM 8. RAM 4-ka 105 ahaa jiray 125 waaye. RAM 6-ka wuxuu ahaa jiray 115, 135 waaye. RAM 8-ka wuxuu ahaa jiray 140, 165 doolar waaye. Waxaana sababay inuu isbeddelo A15-kii oo go'i rabo oo 16 soo baxay iyo A15-ka oo dabada jaajarkiisa la helaynin. Labadaas barnaamijaa keenay inuu beecooda isbeddelaan. 125 laho qofkii waxaa arkay isbeddelay. Qofkii oo macaamil ahaayoo ku dhahaayo niihow macaamil ahaan aan kugu soo aaday adigana waa sii dalcaysaa. Qofkii markaas 125 aan dhahday soo kaaga tagay maba kugu soo laabanayo. Wallaahi ugu dambeyn laba mid aan rajaynaynaa in beeciisa uu isbeddelo oo sidii hore uu soo laabto iyo in bataatankiisa asina laga go'abo. Maadaama shan A16 uu soo baxayay A15 waxay noqonaysaa inoo go'o. Marka inuu naga go'o iyo inuu beeciisa isbeddelo labadaas mid aan rajaynaynaa insha Allah hadduu Ilaahay idmo.
Inta badan waxaan iibinaa moobiladan loo yaqaano A10-ka iyo maaragtay A14, A15, A55 Samsung-ka. Marka walaal inta badan hadda way ka goyeen magaalada oo waxaa ku imaaday sare kac weynaa ku imaaday. Wixii sidii ay ahaayeen waa iska beddeleen. Wax badan buu culaysaa ka jira ma garatay. Saa darteed waa lagu dhibban yahay. Xilligii hore waxay ahaayeen A14-kan oo kale waxaa la iibin jiray boqol iyo shan hadda boqol toban iyo shan boqol iyo labaatan halkaas ayuu marayaa shan iyo tobanka sidoo kale boqol iyo tobanaad maray boqol soddon iyo shan boqol iyo konton meesuu marooyaa